aldhiga waxaan isugu nimay canshuur kicintii inaan u sheegano shacabka gobolka karkaar canshuurtaasina ay bilaabatay waxaana rabnaa insha allah biidnillahi kale canshuurtaas inay socoto ayanna insha allah wax hakada ayan gelin ciddii hakad gelisa oo aanu aragno hadda canshuurta dad baa bilaabay oo beri soo goostay oo canshuurtoodii bilaabay weliba kuwa bilaabaya waa kuwa ugu soo yaraa waa kuwa ugu yaraa waan dhaqaalaha haysan ba hadda masalan ba qolada la yidhahdo haddii la kuraya garaashyadoo kale waa dadka masaakiinta muwaadiniin wey annaga ninkii marka canshuur diida ama canshuurta bixin waaya waxaan u arkaynaa nin kasoo horjeeda dowladda maantana ay ku wajahan tahay xaalad dagaal naga nagana raba inaana dagaalkaa haddii ilahay kurray aanan ku guulaysan marka gacan baan iskaga qabanaynaa ninka naga hor yimaada oo aan maanta canshuurta bixin waxaan u aragnaa inuu yahay nin dowladda diiday oo canshuur diida dagaalka aanu ku jirnona ka soo horjeeda marka waxaan idinka codsanaynaa iyo inaan marka si qaldan isu arakin nin walbo wixii lagugu soo qoray oo waajib kugu noqotay oo dowladdu kugu soo qortay iska bixi haddii aad bixin weydo maalinta ciidan kuu yimaado ogow inaan lagaa qaadayn waxa hadda adiga kugu qoran ee lagaa qaadi doono hadduu boqol yahay laba boqol lagaa qaadi doono hadduu saddex boqol yahan afar lix boqol lagaa qaadi doono ku tashotaa aan lagaa qaadayn boqol in lagaa qaadayo maalinta ciidan howl galo lagaa qaadi maayo wixii lagugu soo qoray ganaax baa ku fuulaya oo labajabaara marka nin walbow ka taxadar haddana wasaaradda imow oo haddii la kuro canshuurtaada baxso oo canshuurtaada haddii la kuu rumeeyo weliba adigu la xiriir adigoo xora oo sharaftaada ilaashanaya oo wanaag iyo sharaf dalku ku hayo oo haddii muwaadin laguu arko ku talagal inaad timaaddo wasaaradda maaliyadda canshuurtaada in adigu la baxdo ama shaqaalaha laguu soo diray iyo buugta laguu soo diray aad soo oofiso sida hadda ragga qaarkood u soo oofiyeen hadda waxa la sheegahaya carwada carwa waxa la wax jaratay saa kuwa soo boday soo jaran kartaa wal idinku waan arkeena insha Allah waana inii imanayna haddii ilaahay idmo haddaad jaran weydaan in canshuurtu waxay tahay wallahi baan inna dukaan u furanayn wallahi baan inna dukaan u haysanayn iyo bilaah run baan inii sheegaya wanaag iyo sharaf baynu rabnaa inaan ku wada noolaanno canshuurtaana dowlad baa keentay amar baa la bixiyey amarka la bixiyena haddee waa la qaadanaya marka afar beri baan inii qabannay afar beri bay shaqaalaha ku jirayaan magaalada ka bacdina wixii diida waa noo keeni doonaan kadibna ciidan baan u abaabuleynaa insha allah la dagaalama ama canshuurtaa ka soo qaada meel walba meel kastoona waa kula dagaalamayna hadday tahay control hadday tahay magaalada gudaheeda meelna loo cafin maayo yaan loo qaadan marka in haddii la kuurnay ninkii maamulaha ahaa ama ninkii meesha haysta haddii la waayo adeer meheeraddana waa la eqecsoxiraya meel kastoo isbaara tahayna waa lagu dhigaya wax kuu gudbaayaana ma jiraan ama shidaal ha noqoto ama gaari weyn ha noqoto wallahi baan waxba kuu soconayn meel walba oo lagaa xidhaaya ma garata marka waxaa fiican intaynaan hadda dhibaato ayna inagu imaan inaan nin walba ka taxadaro sidaynu u wada shaqayn lahayn shaqadeennana u gudan lahayn alhamdulillah wada shaqayn wacan baan idinka codsanaynaa dadka cashuurta ka soo horjeeda oo diidan cashuurtana waa la isarkaya haddii lahayd ma ninka cashuur diida iyo ninka cashuur dadku labay u qaybsamaya dad muwaadinah iyo dadaan muwaadin ahayn labadaasaynu noqonaynaa muwaadin cashuur bixiyuu noqonaya ninaan cashuur bixinna muwaadin noqon maayo haddii lahaydmo insha allah bismillahi kariim shaqaduna way noo soconaysaa saddexdaa beri oo insha allah haddii ilaahaydmo aanu hadda siinay nimankii noo yimi odayaasha ahana waa ka warsugaynaa haddii ilaahay idmo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu